maxkamadda magaalada hargeysa waxay dhowaan ku xukuntay weriye ordoon oo samafala ah muddo laba sanaa dabcan qaybtii garsoorku soo galhayay shuruucdii iyo hawlihii weriye ordoon xarigiisaasi ka guddoomiye ahaan sidee u aragtaa maxaase sababay in muddo laba sano ah lagu xukumay inuu intuu muqdisho tegay haddana kasoo noqday
aad bay ula xidhiidhaa su-aashan su-aashii hore horta marka hore anagu maadaama anugu iminka garsoore ahay oo de maxkamad ka yimi dadka dhex baanu nahay coldoon markaan si background ama brief yaroo fiican adig iyo dadweynahayna daawanaya ka siiyo wa waa la eedeeyey booliiskaa qabtay dabeedna waa lasoo eedeeyey waxaa lagu eedeeyey dadku waxay isku khaldayaan intaan halkan imika joogay london intaan u k joogay baa go-aanka lasoo saaray maxkamadda waxaa lagu soo eedeeyey dembi la xidhiidha saxaafadda laguma soo eeday in wax qoray ama wax saxaafadda la xidhiidha waxaa lagu soo eedeeyey dembi la xidhiidha inuu qarannimada kasoo horjeedo oo coldoon oo kale imika dee maxkamad furan buu helay wuu isdifaacay waa maxkamadahan kuu sheegaya furnayd malaa laba boqol oo qof in ku dhow baa dhegeysanayay wax alla wixii cadday meel loo haystay waa lasoo bandhigay videoya xitaa lasoo bandhigay marka ninkaa coldoon oo kale waxaa lagu soo eedeeyey dembiga la yidhahdo waa dembiga qarannimada kasoo horjeeda oo waxaa lagu haystay in tanaan kuu sheegayo inaanu muqdishuu tagay lagu haysan ama muqdishuu booqday lagu haysan ee inuu waday abaabul arrintaa qarannimada ee xeerku mamnuucay inuu dadka ku dhiirigelinaya qaramada ka hor yimaadaan inay somalilan dhifayn gareeyaan inuu dadka kiciyo weliba waxaa kaloo raacaysay oo lagu sidii lagu soo eedeeyey ha sidii lagu Qodobbadii lagu soo soo eedeeyey.
ha waxaa kaloo raacaysay in wa- waad ogto imika adduunyadu colaadaha ka jira nabadii baa la dhisaya wadamada jaarkaa wuxuu doono differencekooda ha noqdo waa inay si fiican u wada noolaadaan soo maad fahmin Si fiican.
abaabulo badan oo inuu galay inuu dadka ku kicinayo wadamo jaarka oo uu de ku kicinayay marka muqdishuu tagay ama cid buu jeclaaday ama meel buu booqday eedii la hor keenay maxkamadda ma ahayn waxay ahayd eed ah dabeedna video lasoo bandhigay isagoo hadlaaya isagoo abaabul gelaya isagoo qo- qodobo qarannimada kasoo horjeedaa dabeed anagu haddaanu maxkamadda maxaanu samaynay booliiskii iyo xeeraanti waxaanu ku nidhi caddeeya isagana waxaanu ku nidhi looyaraad leedahay isdifaac dhowr looyar baa difaacay maal intaasoo fadhi baa dacwadiisa la qabtay maxkamaddu way furnayd intaasoo observer baa daawanayay cadaymii lasoo bandhigay anu halkan baan joogay guddoomiyaha weliba maxkamadda gobolka hargeysa maadaama dacwad dacwad xasaasi ahay guddoomiyaha maxkamadda gobolka hargeysa dacwadda laftigiisu garsooro ka ahaa dhinac kasta wuu ka eegay cadaymii baa la dhegaystay waa la eegay waa lagu helay markaa laguma helin sida nimanka ama loo dhigaya ama ay u muuqato waxa lagu helay maaha muqdishuu booqday maaha ama muqdishuu tegey maaha Wixii lagu eedeynayay ama cid buu jeclaa lagu helay.
laakiin dembigii stateka kasoo horjeeda ee qarannimada somaliland kasoo horjeeda ee dadka uu kicinayay ee uu lahaa qarannimada diida ee uu lahaa ma garanaysaa kaca ee uu wadamada jaarka dadka ku abaabulaya uu lahaa maxay hayday ayaa ayaa ayaa lagu helay maxaa imika u furan maxkamadiisu may dhammaanin rafcaan baa u furan haddii aanu ku qanacsanayn maxkamadda heerka labaad ee gobolka hargeysa ayay rafcaan u qaadanaya i hope inay looyaradiisuna u qaadeen ilaa maxkamadda sare uu soo gaari karaa weli dagaal sharci baa u furan Si fiican.
laakiin horta anagu maadaamaanu maxkamad ahayn eedda lagu soo eedeey eeddaas ahayd may ahayn muqdisho mutagi may ahayn ma ahayn waxay ahayd dembi ka dhana qarannimada somaliland Si fiican.
laakiin iminka maxkamaddii gobolka hargeysa dembigii bay ku heshay isna xaq rafcaan buu leeyahy dembiga lagu eedeeyeyna maaha muqdishuu tagay maaha cid buu jeclaaday maaha xitaa dadka qaar ba waxay idhahdeen farmaajuu ammaanay xitaa taa maaha waa crime ka soo horjeeday qadiyadda iyo qarannimada somaliland baa lagu soo eedeeyey cadaymaa lagu soo bandhigay saan sheegay maxkamaddu way furnayd waa lagu helay imikana wuxuu leeyahay xaq rafcaan ilaa ay maxkamadda sare u socon ilaa karaan.
maxkamadda sar u socon kara in kastoo xukun ku dhacay haddana Haddana rafcaan buu qaadan rafcaan buu karaa.
qaadan karaa.